fadhi ay maanta yeesheen golaha wakiilada somalilan ayaa waxaa hareeyey qalalaaso iyo ismarinwaa kadib markii mudanayaasha muxaafidka ah ay keeneen saddex mooshin ah oo mid ka mid ah hoos loogu dhigayo tirada lagu ridi karo guddoomiyaha waxaana kadib markii uu guddoomiyuhu mudanayaasha ku wargeliyey in uu xiran yahay fadhigaasi golaha ka dhashay buuq iyo muran xooggan oo ay uga soo horjeesteen mudanayaasha guddoomiyaha taageersan iyo kuwa kale kasoo horjeeda labada dhinacba wariyahayaga magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac oo fadhigan ka qayb galay ayaa warbixintan ku eegaya fadhigan maanta oo ah mid daba socday hirdan dhinaca awoodda ah oo muddooyinkanba golaha ka socday ayaa saaka si weyn looga dareemay magaalada iyadoo dhegaysiga fadhiganna ay ka soo xaadireen dadweyne badan hase yeeshee waxaa gudaha golaha soo galay ciidamada ammaanka oo isu dayey inay dadweynaha ka saaraan madasha taasoo keentay in bilowgiiba ay ka dhalato buuqiyo sawaxan iyadoo qaar ka mid a xildhibaanadu ay isu dayeen inay ka baajiyaan dadweynaha in dibadda la dhigo islamarkaana markii dambe ku guulaystay waayo xildhibaan ibraahim mahdi buubaen buuq baa ka dhashay golaha golahaas muxuuha buuqaas taliyaha howlgelinta iyo saraakiil kale oo uu wato biliska ayaa soo galay golaha wakiilada dabeedna waxa ay isku dayeen inay ka saaraan golaha muwaadiniintii reer somalilan ee fadhiga golaha ugu talagaleen inay ka soo qayb galaan xaqna waa u leeyihin xeeroosaadka golaha wakiiladuna wuu u ogoliyey bulshada reer somalilan iyo muwaadiniintuba inay dhegaystaan baarlamaanka howlaha ka socda kuraastaana iyagaa loo sameeyey oo loogu talagalay intaasi kadib waxaa si rasmiya u furmay fadhigii caadiga ee goluhu u ballansanaa waxaana guddoomiyaha loo gudbiyey saddex mooshin oo isbarkan kuwaasoo laba ka mid ah ay ku saabsanaayeen xeeroosaadka golaha wakiilada halka ka saddexaadna ay mudanayaashu ku dalbanayeen fadhi aan caadi ahayn oo goluhu yeesho maadaama ay dhowdahay wakhtigii uu goluhu fasaxa geli lahaa hase yeeshee guddoomiye ciro ayaa kadib markii uu akhriyey mudanayaasha mooshinka ku saxiixana mudanayaasha ku wargeliyey in saddexda mooshin laba ka mid a loo gudbin doono la tariya ah dhinaca sharciga golaha wakiilada halka ka saddexaadna aanu ansaxayn islamarkaana waxa uu guddoomiyuhu si degdega u soo afmeeray amaba u soo xidhay fadhigaas sida uu horeeyo qodobka labaiyo afartanaad faqraddiisa afraad soo jeedimaha waxaa loo gudbinayaa la taliyaha sharciga la taliyaha sharcigaanu gudbinayna fadhiguna wuu xidhan yahay
balse waxaa go'aankaasi diidmo kala horimiyey mudanayaasha muxaafidka ee mooshinka wata iyagoo diiday inay golaha ka baxaan islamarkaana sii fadhiyey kuraastooda wakhti uu guddoomiyuhu ka baxay madasha qaar ka mida mudanayaasha oo aan wax ka weydiiyey ayaa ii sheegay waaye xildhibaan cabdilaahi xuseen cige cabdilaabilaahi wuxuu ka mid yahay xildhibaanada golaha wakiilada sidaad aragtaa saaka golaha wakiilada wallaahi waa wax dee golaha sharciyadiisun ka midoo la marayo guddoomiyuhuna dee goluhunbuu guddoomiyaayoo codka male isagu codka ummaddaa leh goluhu wuxuu leeyahayna inuu hoggaamsamaa waa laga maarmaan shalay cabdiraxmaan markii saaxiibbadii la ridaya hoostii la keenaya kamuu hadal isagaa yidhi labayoafartan ha la geeyo maantana wuxuu leeyahay aniga labayo afartan yaan lay keenaynoo dadkaan ka sarreeyo dee dunidana ma jirto meel anna shan iyo konton maanahay qolada kalena labayo afartan baan annaguna waxaanu leenahay doluhu ha sinaado xildhibaan cabdiqaadir jibriil tukaale adna waxaad ku sugan tahay xagga sare ee mimbarka maxaad goobtanu fadhidaa waxa weeyaan golaha baarlamaanka mas-uuliyaddiisu inuu nidaamka iyo sharciga iyo cadaaladdarrada iyo wixii ay dawladdu geysan lahayd uu ka ilaaliyo si ay taasi ugu suurtowdo oo qabyaaladii iyo qurunkii iyo boobkii iyo xoolaha caay u bannaystaan golihii bay maanta lacagtii yarayd ee ceerigaabo loo soo urursaday lagu baabiiyey
fadhigan oo ahaa mid xasaasiyadii sabatay islamarkaana mudanayaashu madasha ku sugnaayeen muddo badan wakhti uu guddoomiyuhu fadhiga xidhay ayaan geesta kale wax ka weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi baashe maxamed faarax
waxa weeye markii xeerosaadka la dhigaya waad fadhideen ee sharciga xeerosaadka la dhigay looma gudbin guddi joogto iyo looma gudbin guddi iyo la taliya sharci midna looma gudbin sarajoogka lagu ansixiyey aqlabiyaddii golaha tidhi haddana aqlabiyaddii golaha waxay leedahay cod ha la geliyo wax dhibaatoo jiraa ma jiraan cod ha la geliyo macnaheedu weeye wax kaloo dhibaatoo jiraa ma jiraan
shirkii waa xidhan yahay islamarkaana haatan weli golihii waad ku sugantihiin maad joogaysaan ilaa goor maad joogaysaan ilaa inta ilaahay qadaray
dhinaca kale guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo aan wax ka weydiiyey buuqan ka dhashay fadhigan maanta ayaa xusay inuu nidaamkii caadiga ahaa mariyey mooshinnadan golaha mooshinna la keenay mooshinadana sidii caadiga ahay baanu akhriyey mudanayaashii soo gudbiyeyna waan akhriyey dabeedna la taliya sharciga u gudbiyey marka waxaa halkaa dabeedna mudanayaasha qaar ka mid ah oon isleeyahay dee go'aan ay siteen bay ku yimaadeen ayaa markaa golihii aan ka bixin oo sii joogay oo buuq bilaabay laakiin gudoomiye waxay kuga eedeynayaan xubnaha mooshinka keenay oo aan waraysanay in markii labada gudoomiye ku-xigeenba awoodooda hoos loo dhigayay mooshinkaasi la keenayba aan la taliya sharciga loo gudbin islamarkaana borsijarkan aan la marin laakiinse marka adiga dhinacaaga imika ay timi borsijarka aad marinayso oo aad dhinacaaga isu difaacayso taasi maxaad ka leedahay waxaa ka leeyahay waxa weeye dee wuxuu ahaa dood bay taasi ka dhalatay xeer hoostaad soo socday buu ahaa loo codaynayey marka kanna mooshin buu ahaa marka moshinku normally inta badan wuxuu maraa wuxuu marayaa dee la taliyaha sharciga laakiin kaasi dood dhammaatay oo kadibna loo codeeyey bay ahayd haatan gudoomiye waad xidhay shirkii amaba fadhigii golaha wakiiladu lahaa maanta hase yeeshee xildhibaanadii mooshinka keena weli waxay ku sugayeen madashii kamay kicin waananu fadhiyanaa bay dhahan haatan way ku sugan yihin ilaa imika maxaa xala
waxaa xala dee golugu xidhmay marka berriuna wuu furmayaa berriunbay iman doonaan mudanayaashu haddii ilahay ka dhigo muddooyinkanba waxaa golaha wakiilada ka dhex aloosnaa loolan dhinaca siyaasadda ah oo ka soo bilaabmay isku shaandhayn lagu sameeyey guddahoodsaadyada golaha iyo labada guddoomiye oo awooddooda hoos loo dhigay taasi oo kala irdhaysay saaxiibo muddo badan dhinaca siyaasadda wehel ku ahaa hase yeeshee waxaa laga dhursagaya halka ay ku dambayn doonto xiisaddan iyada oo maalinta berrina ay leeyihiin mudanayaashu fadhi kale cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa